barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysaneysaan muujadaha kaakaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo ad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa arbaca waana shanta bisha disembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiro
qodobada ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa ka mid a boqolaal arday oo toddobaadkan ka qalin jibiyey jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ardaydaas qalin jabisay dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo ilaahay haydinku afo cilmigaa barateen hana noqdo midaad muxuu ahaa u gudbisaan bulshada waxna ugu qabataan waalidkeed ku soo tabcay na aad wax ka tartaan ummadoo dhan aad insha allah guul ugu soo jiidaan waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ka tirsan ururka bisha cas ee magaalada laascaanood oo howlo samafala ka wada koonfurta gobolka sool sidoo kale heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
gabdhaha gaaridan tugta waxaan ku taamayaa tagsamida ayaan kaloo naftaydaad barhkeetay
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxaan ka madhnaan dooninee wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahaase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamo ajaaniba ayaa saaka subaxnimadii hore weerar ku qaaday goob ay al-shabaab cashuura ku qaadayeen halkaasoo ku taala degmada awdheegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaanay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee soomaaliya sheegtay in ay ku soo qabteen halkaasi walxaa qarxaa wararka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada goobta weerar ay adeegsadeen amaba ay adeegsanayeen ciidamada dhulka iyo weliba diyaarado wixii wararee ka soo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
xubno muhiim oo ka mid a aqalka sanadka ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay jiraan caddaymo muhiima oo muujinaya in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan uu ka dambeeyey dilka wariye jamaal khashukji oo lagu dhex dilay konsuliinta sacuudigu uu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga hadalkan ayaa ka hor imanaya madaxweyne donald trump oo hore u sheegay in eedda ka dhankaa dhaxal suguhu aanay caddayn senator bob croker oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka xidhiirhka dibadda islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isagoo la hadlaya warfideenada kadib kulan dhegeysi ah oo ay la yeesheen agaasimaha hay-adda sirdoonka c i eda jina haspel ayaa sheegay in dhexal suugaha haddii uu garsoorka hortago uu dilka lagu helayo soddon daqiiqo gudahood waxaana jina haspel oo ah agaasimaha c i edu ay qeexday caddaymaha ay baarayaasha maraykanku ka soo heleen dilka jamaal khashukji oo bishii oktoobar labadeedii lagu dilay qonsuliyadda sacuudiga istanbul
duhur wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo oo idinka soo gaaraysa washington haatanna aynu ku bilowna boosaaso in ka badan shan boqoloo arday ayaa marqura ka qalin jabiyey toddobaadkan jaamacadda bariga afrika ee xarunteeda magaalada boosaaso xafladda shahaadooyinka ay jaamacaddu ardaydan ku guddoonsiinaysay ayaa waxaa ka qayb galay wariyahayaga magaalada boosaaso yuusuf maxamed yuusuf islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey ardadan ayaa ka qalanjabiyey sagaal kulliyadood oo kala duwan kuwaas oo wax ka bartay jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada boosaaso tirada ardayda qalinjabisay ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho waxayna tiro ahaan ay gaarayeen ku dhowaad shan boqol iyo lixdan arday waana dufcaddii sideedaad ee dhammaysatay heerarka kala gedisan ee jaamacadda mas-uuliyiintii goobtaasi ka hadla ayaa soo hadal qaaday dhammaantood in dhallinyarada shaqooyin laga siiyo xarumaha maamulka shirkadaha halka qaarkoodna loogu baaqay inay la yimaadaan shaqo abuur oo aysan dalkooda ka tegin aadan shiikhdoon guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in aqoontii ay barteen ay uga faa'iideeyaan bulshada qaybaheeda kala gidibsan ardaydaas qalin jabisay dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo ilaahay haydinku afo cilmigaa barateen hana noqdo midaad muxuu ahaa u gudbisaan bulshada waxna ugu qabataan waalidkeed ku soo tabcay na aad wax ka tartaan ummadoo dhan aad insha allah guul ugu soo jiidaan runtii muddo dheer bay ardadaasu soo dadaaleen waan garanaynaa labaiyo toban sanooo dugsi hoose ilaa dugsi dhexa ee sare ah hore uu ka sii horreeyey qur-aanka barashadiisii dabeedna baajarkii la dhigay qaarna ay qaar ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha magaalada boosaaso ayaa ardada u ballanqaaday in qayb ka mid ah ay siin doonaan shaqooyin si aqoontooda lagu dhiirogeliyo laakiin waxaa jira saddex boos oo dhejisan oo qaybta injineerinka ah oo hadda siifiyadooda qaar la qabtay waxaan rabaa anigu inaan si cadaalada aan idinku sameeyo insha allah bal ardadaa horena annagoo siifiyadoodii hayna inaan kuwan dambe siifiyadooda ay shirkadda aannu ku darro xilli kale oo siifiga aannu idinka qabanno xoogana aan saaro saddexda qof ee la doonayo inay wada noqdaan kuliyadda injineerinka ama laba ka mida ay noqdaan insha allah sidoo kalena shirkaddu waxay u ballanqaadaysaa ardayga gala kaalinta koowaad ee kuliyaddaas in ay shaqo siinayso uu ka tirsanaanayo shirkadda golis aad baan ugu faraxsanahay ardaygaas nasiibka u yeesho inuu shirkaddaas ka mid noqdo oo wixii uu baranayey uu baraktiis ahaan iyo shaqa ahaan u helo ardada qalin jabisay waxaan leenahay jaamacaddii bariga afrika maanta markii aad dreeskaa iska dhigtaan ha ka teginnina waxaa la rabaa jaamacadda in lagu soo noqdo waxaa la rabaa contribution in laga geysto waxaa la rabaa fundraising in loo sameeyo waxaa la rabaa markaaad waxbarato oo dhaqaale hesho in dhaqaale lagu celiyo laakiin haddii nin walba uu ka tago dee ma suurtoodo waxaa ilaahay hortii berima meeshaan ka bilaabay waxaa dhici karta iyadoo shir lagu hayo iyadoo hay-ado lagu shirinaayo khamiis walba oo bisha ugu dambaysa waan tagaa ciddii rabta ha ku jirto cashar iyadoo lagu dhigaayo waa tagaa iyadoo shir lagu hayo waa tagaa dee inta maamulka oo iska xoog xoog laakiin marka kale waa sugaa aanan xilhayn laakiin haddeer waa laba canaanta caanidaadshay oo iska galaa waa khasab waxaa rabaa in si kastaba tirada maanta qalinjabisay ayaa noqonaysa tiradii ugu horreysay ee nooceeda ah oo ka qalinjabisa jaamacadaha magaalada boosaaso ardadaas waxay dhammaysteen heerarka kala gedisan ee tacliinta yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro ka tirsan shaqaalaha mutadawiciinta ee ururka bisha cas ee magaalada laascaanood ayaa ka bilaabay deegaano ku yaala koonfurta gobolka sool howlo samafal ah oo ay ku gargaarayaan qoysas ka soo barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka sool
deegaanada koonfurta gobolka sool oo dhowaantani dagaalbeeleed uu ka dhacay ayaa waxaa si weyn ugu gurmaday aabahda caafimaadka gaar ahaan hay-adda bisha cas kuwaasoo dhallinyaradu caafimaadku ay u gurmanayaan dadkii walaalaha ah ee ku kala qaxay deegaamada koonfurta gobolka sool ilaa afar deegaan ayay waxay ka fidiyeen adeeg caafimaad saakir cabdi cismaan oo ka mid ah hay-adda bisha cas ayaan ka wax ka weydiiyey shaqooyinka caafimaadka ay deegaanadaasi ka qabteen tiimam ay leedahay bisha cas hay-adda bisha cas s r c s ayaa u gurmatay weliba dhanka caafimaadka baahiya caafimaadka aadka u taagan labadii beelooday ay shaqaaqadu ku dhex martay koonfurta gobolka sool waxaan ka midnahay falantiirka hay-adda bisha cas labada dhinacba waxaa loo kala diray laba tiim oo a m b loo kala bixiyey tiim kalabeer aadiya tiimna xagga dhumay samatabixin u sameynay hooyooyinka iyo dhallaanka waxaanu baahiyahooda ka turjumanay caafimaad ee deegaanka ka jira mar haddii dagaal meesha ka dhaco waxaa meesha ka baxaya kaabayaasha nolosha sida biyaha oo kale caafimaadka oo kale waayo dee xanuunaha meesha ka dhalanaya waxaanu kaloo samaynay oo hay-addu samayso ee ka caawisay balsaakir waxaad iga warantaa deegaamadaad gaadheen iyo adeegyada bal waxyaabahaad aragteen oo aad indhihiina saarteen intaad deegaanada aada marayseen haddii aan horta dee caqabada fara badan way jiraanoo dhanka caafimaadka ay u badan yihiin anagu tiimka aan ka soconay wuxuu ahaa caafimaadka tiim kaleo waxaana daban socday bisha cas ah oo labada dhinac loo diray oo ahaa biyo dhaamin waayo biyihii dee nolosheennii oo dhan baa biyo ka samaysan marka biyo dadku helaan markaasaa caafimaad la fulin karaa waayo dadku dee guryahoodiiba ka qaxeen meelo bilaabaraaga ah hawdku ceelaal ma laha meelo bilaabaraaga ah bay tegayaan oomana ah oo iska aan biyo ka jirin marka tiyuubyo waaweynna bisha cas way bixisay waxay kaloo bixisay ilaahay mahada ka gaadhe faculmenti kaash ah oo lacag ah bay maanlood soo qoreenoo ilaa dad afar kun gaarsi soo qoreenoo la siinayo lacag baymenti ah maadaama aysan guryahoodii ku noolayn oo dadkii ay qaxeen maadaama magaalooyin fara badan ay dadku ka carareen bal meelahaad ugu tegayseen iyo qaabka noloshoodu siday ahayd iyo waxyaabaha ugu daran ee dhanka caafimaadka wixii aad ka caawiseen iyo waxyaabaha u baahan in loo sii wado maxay tahay waxaa dhibaatooyinka aanu kusoo aragnay meesha xagga caafimaadka markaan ka hadlo horta deegaamada aan ka tagnay deegaanka anigu aan indhahayga soo maray aan maray waxaa ka mid ah deegaanka waxaan ka bilownay meesha layihahdo timole oo i d b laga sameeyey i d b gaas oo ah i d b dadkii dhumay kasoo qaxay ay yimaadeen waxaan kaloo tagnay deegaanka layihahdo gubad baanu tagnay oo kama i d b ka dhisan yahay sidoo kale faadumo cabdilaahi cali waxay ka mid tahay mutadawiciinta hay-adda bisha cas ee gobolka sool faaduma ayaa waxay ka waramaysaa waxyaabihii ay indheheeda kusoo aragtay bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka mid ahaa dadkii mutadawiciinta ahaa ee tiimka ay hay-adda bisha cas u dirtay deegaanadii ay shaqaaqadu ku dhex martay koonfurta gobolka sool beelaha walaalaha ah waxyaalihii ugu dhibta badnaa aanu halkaa kula kulannay waxay ka mid ahaa hooyooyin ee kusoo fooshay ayda oo dhibaato badan la kulmay kamid ahayd hooyo aanu anagu isdul taagna gacanteeda ugu shaqaynay oo meeshaa ku dhashay saddex maalmood ka hor haweenkii iyo caruurtii iyo guud ahaan dadkaad la kulmayseen adeegyada aad u fidinayseen dhanka caafimaad kale maxay ahaydna adeegyada aan u fidinanay hooyooyinkoo kale waxaa ka mid a inaanu hooyooyinka siinanay daawooyin lagaga hortegayo dhiigyaraanta oobateed xumada hurda la-aanta sidoo kale ee daawooyinka loo isticmaalo xanuunada infectious diseaska la dhaho hooyooyinka ku dhaca waxaa sidoo kale ka mid ahaa inaanu caruurta yaryar siinanay tallaalada oo loo isticmaalo ka hortaga xanuunada dilaaga ee caruurta waxaa sidoo kale ka mid ahayd wacyigelin caafimaad oo aanu bulshada u fidinanay waxaa sidoo kale ka mid ahayd inaanu bukaanada baranay siyaabaha ugu fudud oo xaalad emergency-o noocan oo kale ah markay la kulmaan bal sidee baad ugu soo wari karaysaa dad guryahoodii ka cararay dhirta hoostooda jooga oo maata iyo caruur iyo dad waayeel isugu jira ku dhegaysanaya oo kale bal sidee baad ugu sawiri karaysaa wallaahi horta waxaa arrintaa laga qaadan karaa sawir maskaxeed ay adag tahay inuu fahmo qof meeshaa ka maqan because waxa weye dadkan waxay kasoo qaxeen goobihii ay deganaayeen oo deegaanadoodu ahaayeen guryahoodii ayay kasoo qaxeen geed hoostii bay qadiifad ku fidsadeen wadanka waxaa ka dhacaya bane iyo maaragtay dhaxan aada u daran meesha caruur yaryar oo aan xamili karayn baa joogta hooyooyin aan xamili karayn ayaa jooga dad waaweyn ayaa jooga runtii arrimaha noocaasoo kale a markaad aragto waad isbedelas oo aad iyo aad ayuu qalbigaagu u diidayaa meesha waxaa ka jiray dareen xoogan oo ah in ummadda wax loo qabto qof kasta wax kastuu awoodo in maaragtay uu ku saacido
kuwaasi waxay ahayn dhalinyaro ka tirsan shaqaalaha mutadawiciinta ururka bisha case magaalada laascaanood u waramayay wariyaha v o e da cabdikariim ololakaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o e markana xuseenow adiga iyo aniga iyo dhammaan dhegeystayaashaba waxaynu ku wada nasan doonaa heesta runbaad iila talisaa iyo weliba codadka fanaaniinta mursal muuse cumar iyo weliba hodan cabdiraxmaan
gabdhaha gaaridan togtaa waxaan ku taamayaa tagsamida ayaan kaloo naftayda dabarkeete gabdhaha gaaridan togtaa waxaan ku taamayaa tagsamida ayaan kaloo naftayda dabarkeete tuunkiyo waxyeelada dadka qaar ku kala tago runbaadii la talisaa umal khayr runbaadii la talisaa ambatebiyo xeelba ragbaakanka tooyido daraadkaaga toorsani waa waxaan ku talagalay abtido waa waxaan ku talagalay waxaad iiga tahay wehel duunkiya waxyeelada dadka qaar ku kala tago runbadii la talisaa umal khayr baad ila talisaa
amba tabiya xeelba ragbakanka tooydo garaadkaaga toosani waa waxaan ku talagalay abtido waa waxaan ku talagalay
weedhaad tiraahda nafta tiira geliso habagalka caashaqa tamar weynu yeesha habagalka caashaqa tamar weynu yeesha
waxaad ii toosmaysaa libtan tigsanaayo waxaan tawdiyo ada adaa baahi iga tira waxaan tawdiyo ada adaa baahi iga tira
weedhaad tiraahda nafta tiira gelisee habagalka caashaqa tamar weynu yeesha habagalka caashaqa tamar weynu yeesha
waxaad ii toosmaysaa libtan tigsanaayo waxaan tawdiyo ada adaa baahi iga tira waxaan tawdiyo ada adaa baahi iga tira
aroos looshintiriyo taariikhda inoo galay cawaan taagnayo dubkii dhigeen soo tusaalay tilmaan wacanumaynu noqon tilmaan wacanumaynu noqon aroos looshintiriyo taariikhda inoo galay
heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta mursal muuse iyo hodan cabdiraxmaan halkaad kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinayaa nuur bukhaari iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa waxa ay kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka iyadoo hadda ka sarraysa kooxda ku soo xigta ee liverpool shan dhibcood ciyaarahaasi waxaa isha ku hayay wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade oo barnaamijkana igala qaybgelaya mascadow haddii manchester city ay sidaan kusii socoto ma laga yaabaa in horyaalka ay qaado iyadoo aananba weli lasoo gebagabayn
nurow waa suuragal inay horyaalka ku guulaysan karto mar kale waayo iyada ayaaba difaacanaysa oo horyaalkii tegay iyadaa ku guulaysatay haddana markaad eegto macalin guardiola iyo ciyaartooydiisa siday isku fahamsan yihiin waxaa la odhan karaa waa kooxda keli ah ay ka muuqato santana in dhexdeeda difaaceeda iyo weerarkooda iyo kuwa u fadhiyaba ay isku mid yihiin aad iyo aad laakiin marka dhinaca kale la fiiriyo ee kulankii ay habeenkii xalay ahaa ciyaartay oo watford la ciyaartay waxaa muuqanaya daldaloolo ay kooxda manchester city leedahay oo weliba dhinaca difaaca oo kale marka liverpoolna waad og tahay oo way daba joogtaa oo laba dhibcood oo keliya ayay ka sarraysay marka laga reebo saddexda dhibcood ee xalay keensatay liverpoolna maanta ayay ciyaari doontaa oo dabcan ee gurigeeday ku ciyaaraysa marka waxa uunay ku xirnaan doontaa sida ay liverpool noqoto iyo dabcan kooxaha kale ee kasoo dabadhow sida chelsea oo kale iyo tottenham iyo arsenal oo iyaguna muujinaya sanadkan in ay si aada u xafilsami doonaan laakiin waxay u eg tahay manchester city inaan koobkan laga qaadi karin tan kale kooxda liverpool ee kulanka adag oo ay maanta burnley la ciyaarayso dabcan waxaan uhaystay inay gurigooda ku ciyaarayso marka hore laakiin waxa ay tegi doontaa guriga burnley burnleyna waa koox adag oo aysan sahlanin dhibca laga qaato haddii marka liverpool ay burnley ka badiso guulaheeda ay sii wadato waxay noqon doontaa inay soo gaabiso dhibcaha farqiga ha waayahay haddii aan u gudubno kooxdii arsenaal oo laga yaaban yahay baryahan dhowr kulan dhowr iyo toban kulan lagama badanin laakiin waxa ay maanta la ciyaari doontaa kooxda manchester united marka waxaan ognahay in arsenaalna ay cirkaas ku socoto manchesterna uu xaalkeedu xumaa baryahan marka maxaa laga filayaa kulankaas waa runtaa oo labada kooxood marka la eego kulankan isku imaanayaan waxa uu yahay mid kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna ay barbarooyin iyo guuldarooyin ay soo qaadanaysay kulamadeedii ugu dambeeyey arsenalna ay guulaysanaysa waxaa lagu ciyaarayaa se garoonka oo travord waa garoon inta badan aan farxad gelin kooxda arsenal iyo taageerayaasheeda inkastoo isbedel cusub iyo kacaan cusub uu kooxda arsenal ka jiro macalinkan emery sida u yimid kooxdu labadii kulan ee ugu horreeyey horyaalka waddanka ingiriiska oo chelsea iyo manchester city ay ka badiyeen mooyaane inta kale kooxdu way badinaysa ama barbara ayay qaadanaysa macalin morinho waxa uu hadda ku dhex jiraa mushkilad ah isfaham waa isaga iyo ciyaartooydiisa ka dhexeeya oo mar marka dambe sicirkaas kusii shareeraya weliba hadda waxaa leeyahay ciyaaryahan bogba oo kale macalinka si adag bay isku weerareen kulankii marka laga hadlo ee kooxda southampton ay bareejada la soo galeen oo weliba waxaa la leeyahay arrintooda waxay ka bilaabatay markii bogba uu ku yidhi macalinka shaxda aad nagu ciyaarsiiso iyo qaabka aad noo dheelsiinayso midna guul kuma gaari karno isaguna uu yidhi si wanaagsan uma dheeshid oo ha diyaar u ahayn inuu kooxda si wanaagsan ugu dheel marka xilligan xilli ka wanaagsan arsenal oo ay manchester booqan lahayd ma jirto laakiin macalin morino waa nin cajiibo kooxda arsenal sida looga badiyo aad buu u yaqaanaa marka layaab igu noqon mayso haddii ninkan emry iyo kooxdiisa arsenal uu morino waa runta wax walba waa laga fashaa kulankaas oo arsenal maadaama ay tottenham ka badisay toddobaadkan waa dhici kartaa in ay manchesterna garaacdo iyada oo ka duulayso maaragtay firfircoonida iyo niyaddii wanaagsaneed ay guushaasi weyn ka heshay laakiin waxaan ognahay in manchester united xil ciyaareedkii hore ay kooxo waaweyn ka badisay iyadoo u luudaysa sidaan oo kale sida liverpool oo kale iyo chelsea aan idhaahdee manchester city aad iyo aad weliba bogbahan laftiisa ayuu ahaa ninkii manchester city dardaray oo sida aadka ugu guuray maalintan laakiin nurow macalin morinho marka ay timaado la ciyaarista kooxaha waaweyn weliba arsenal oo kale waxaad u moodaa inay tahay koox uu dhibcaheeda amaba nambarkeeda yaqaano inkastoo isbedelkan hadda cusub aan la oqoonin waxa uu yahay laakiin ciyaartan waa ciyaarta emry lagu kala ogaan doono ma yahay macalin ka bedelan macalinkii hore ee arsenalka sida hadda laleeyahay wuu ka bedelan yahay baa laleeyahay natiijooyinkunase way muujinayaan laakiin haddaad eegto kooxaha uu ka soo badiyey marka la fiiriyo manchester tottenham mooyaane inta kale waa kooxaan sidaa u awood badnayn tottenhamna gurigiisa ayuu kula ciyaarayay waana koox london derby ah marka waxaa la kala ogaan doonaa ama la qiimayn doonaa arsenal iyo awooddeeda kulanka caawa ee manchester la ciyaari doonaa waa mahadsan tahay mase cabde dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanaan ka codsado cabdixakiin maxamuud sirwaac oo agteeda fadhiya bal inuu inala socodsiiyo qodobadii warka u dambeeyey mahadsanid xuseen ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamaha jaaniba ayaa saaka subaxnimadii hore weerar ku qaaday goob ay al-shabaab cashuur ay ku qaadayeen halkaasoo ku taalla degmada awdheegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaanay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugiddu sheegtay in ay halkaasi ku soo qabteen walxaa qarxaa wararka ayaa sidoo kale sheegayay in ciidamada goobta weeraray ay adeegsanayeen ciidamada dhulka iyo weliba diyaarado wixii warara ka soo kordhana dabcan dhegaystayaal idaacadahaegaad ku maqli doontaan dhinaca kalena xubno muhiima oo ka tirsan amaba ka mid a aqalka sanadka ee waddanka maraykanka ayaa sheegay inay jiraan caddaymo muhiima oo muujinaya in dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan uu ka dambeeyey dilka weriya jamaal khashuqji kaasoo lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga hadalkan ayaana ka hor imanaya madaxweyne donald trump oo hore u sheegay in eedda ka dhanka dhexal suguhu aanay caddayn senator bob coker oo ah guddoomiyaha guddahoosaadka xidhiidhka dibadda islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isagoo ka hadlaya amaba la hadlaya warfidiyeenada kadib dhegaysi ay la yeesheen agaasimaha hay-adda sirdoonka zia ee gine hasbal sheegay amaba yidhi haddii dhaxal suguhu uu garsoorka hor tago waxaa dilka lagu helayaa soddon daqiiqo gudahood waxaana giina hasbel waa agaasimaha si aayada ay qeexday caddaymaha ay baadhayaasha maraykanku ka soo heleen dilka jamaal khashuqji oo la dilay labadii oktoobar ee sanadkan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shurwac oo nala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka u doorfuran halkaad kala socotaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisii maalmaha qallooca
ban sida mayra muddo aamusa isha midigta siiya mar baan sida mayra muddo aamusa mar waxaan idhaahdaa siday tahay marxuurad cilmii mowdku kala tegay maqaarsa daciida yaari jiray marban mujaraadi maaha dhexdoodu muuqayga la arka ookiisaan maqanay intaasuu marxaladood adigoo ka soo maray mahquuraan dhulkeeniyo manaxaanka caashada ayan maanta ka horo mahigaanku igu dhey ayan maanta ka horo
maalmaha qalloocaya weliba codka fanaanka xasan aadan samatar ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddaeeda duhurnimo tan iyo tin idaacaddan idaacadda higta afarta galabnimo isugu iman doonna waxaan idin leenahay nabadgelyo
waayaha